إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii cimdatulaxkaam waxaan soo gaarnay xadiidka laba boqol lixdan iyo afar alxadiidu raabic wasituun bacda almi'atayn xadiidka laba boqol lixdan iyo afar rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima waxay ka wariyeen can abi mascuudin alansaariy radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam nahaa waa reebay can hamani lkalbi eyga lacagtiisa ey inta la gado lacagtiisa la qaato nabigu waa reebay wa mahri lbaqiyi zaanigada gabadha meherkeedana nabigu waa reeboo gabarh jirkeeda gabanayda lacagtii ay ku gadatay nabigu waa diiday waa xaaraan wa xulwaani lkaahin kitaab gaablowga ama waxsheega xoolaha uu qaatana nabigu waa diiday sala allahu calayhi wasalam xadiidkan waxaa nabigu noogu caddaynaa saddex dariiqo oo kasabka banu aadanka gobol ka mida ay ku shaqaystaan ka mid oo xaaraan ah asaalatan eyga eyga sidiisaba in la haysto oo qofka ey u joogo waa xaaraan marka laga reebo saddex nuuc oo eeyaha ka mid ah taas waa in qofka muslimkaa ogaado oo uu kala yaqaano dhaqanka muslimka iyo dhaqanka gaalada qofka ey in qofku haysto guriga ey u joogo ama dukaanka ama baqaarka ama xafiiska oo ey la haystaa asaalatan waa xaaraan saddex ey uba ayaa bannaan oo la hayso karaa nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi xadiis imaam muslim saxiixiisa ku wariyey min xadiidi cabdillaahi bni cumar man iqtanaa kalban ilaa kalba saydin aw maashiyatin naqasa min ajrihi kula yowmin qiiradaani qof alla qofkii ey haysta ey qofka haysta marka laga reebo ey lagu ugaarsanaa ey la tababaray oo lagu ugaarsanaa honta ugaarka loo diro soo qabanaa iyo ey la tababaray oo xoolaha ilaalinaa xoolaha ilaalinaa xadiiska abu hurayrana waxaa ku soo arooray eyga beeraha waardiyeyna oo waardiyaha ah oo la tababaray saddexdaas waxaan ahayn qofkii haysta maalin kasta ajarkiisii waxaa ka nuqsaamaya laba qiiraad waxaana jira xadiis nabigu ku fasiray sala allahu calayh wasalam qiiraadka oo yidhi buurta uxuda halka qiiraad la-egi bal maalin kasta haddii lagaa jaro laba buurood ajarkaay maxaa haraya waa baaba wey wax haraya male marka sidaas waxay tusaydaa asaalatan ey qofku inuu haysto oo ay u joogo dhaqan muslin maaha marka laga reebo saddexdan oo sharcigu fasaxay sharcigu saddexdan waa fasaxay ey tababaran oo ugaarta kuu soo qabana ey tababaran oo beerta kuu waardiyeyna ey tababaran oo xoolaha kuu ilaalina khalaas eeyaha kale sharcigu waadiya asaalatan waa saa labo haddana eygii midkii la ogolaaday xataa lama gadi karo waa inaad si un ku soo hesha midka tababaranoo nacfiga le oo la ogolaado la hayso kale lama gadi karo midka kalena iskabada in la gado laakiin haddee dadka aan muslimiinta ahayn eyga xuquuqaha waa weynuu leeyahay oo dadka waaba dhaxlaaba waxaa lagu leeyahay taajirka ebala waa dhintay ey iyo bisadaa dhaxleen marka waa inaadan waxaas waxa weeyaan iyo islaamnimadii waa inaad kala taxaan ey wax dhaxlaayo islaamku ma qabo ey wax ma dhaxlo diinta islaamka waa everyone waa baaba waa dad intee waxa weyan caqiidadii ka lumeen waxa weeyaan dadnimadiina ka luntay xayawaanka waa ka liitaa banu aadamku markuu diin waayo oo ilaahay gaalada markuu tilmaamayo ulaa'ika kal ancaami balhum adallu uu ilaahay leeyahy war gaalada xoolahoo kale weeye markaasaa ilahay waa ka liita maya xoola waa ka liita ka caqli xun yihi saasaa rabbi leeyahay marka banu aadamka mar hadduu diin waayo wax uu haysto male caqli male xoolo male hadduu leeyahay kuma nacfi karo eeyuhu u siinaya dhaxal iyo bisadaha marka eeyga midka la ogolaaday in la haysto iyo midka kale midna lama gada karo maxaa yaele waa waa shaqo liidata wey inaad ey xarigta ku soo xidhato suuqa soo taaga oo tiraa waa ii beec waa shaqo aad u fal marka waxaa la rabaa ama hadduu kii nacfiga leeyahay ku shaqayso haddaadan ku shaqaysayna qof sii ku shaqaysta laakiin inaad ey xarig inta ku soo xidhato suuqa la soo istaagto oo suuqyada eeyada lagu gaban la helo waxa weeyaan waa wax aad u foolxun sharciguna ma ogolo marka koow xadiiskan wuxuu nabigu diiday lacag ey laga kasbay anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam naha waa reebo waa diiday can famani lkelbi eeyga lacagtiisa xadiiska abu daawuudka nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam idaa jaa'a yadlubu famana alkelbi famla kafahu turaaban duu kuu yimaado asagoo ey lacagtiis kaa doonayo oo eygii aad iga gadda lacagtiisa isii inta cara soo qaadid sacabka uga buuxi lacagha siina nabigaa saas yidhi sala allahu alay wasalam sacabka waxaad uga buuxidaa caro marka ma bannaano ey in la gato ka labaadna waa mahri lbaqiyi nabigu wuxuu diiday zaanigada meherkeeda meherka waa xoolaha ay jirka ku gadatay waa xaaraan ma bannaano inay haysato wa xulwaani lkaahin waxaa kaloo nabigu diiday sala allahu calay wasalam wax sheega kaahinka waa qofka wax sheega ah oo waxyaalo banu aadamku aysan ogaynu ka warrama qofkaas waa jira kaasaan raysana wakhtigaasa roob la hela adiga madaxnimada adaa ku guulaysan doono heli doono dadka waxa weeyaan maxmagaratada oon caqiidada adag lahayn ay dhacaan marka wax aysan ogayn oo rabbi kaliyu og yahay ay ka warramayaan xoolaha ay ku qaataan xaaraan wey nabigu waa diiday sala allahu calay wasalam qofka siiyaana nabigu waa caasiyey qofka siiya xoolo nabigu waa caasiyey sala allahu alay slam midka sidaas wax ku qaatana nabigu waa caasiyey labadaba waa ka xaaraan uma bannaana alxadiidu alkhaamis wasituun bacda almi'atayn xadiiska lixdan iyo shan iyo laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu bukhaariya muslima ka wariyaan can raafic bni khadiij radia allahu canhu أن رsuuل اللhi رasuulka ilaahi slى الlaه عaليه وaسلم qaala wuxuu yidhi ثamن الكلb eyga lacagtiisu khabiiثu waa xaaraan khabiiثka laba macnuu leeyahy xaaraanta khabiiث aa la yidhaahdaa oo dayibkuu ka soo horjeedaa waxaa kaleetoo la yidhahdaa khabiiثka shayga deni aho liita yuusanba xaaraan noqon asna khabiiث aa la yidhaahdaa shayga deni ah oo liita oo hooseeya marka amanulkelbi eyga lacagtiisu khabiiu waa xaaraan waa suxti wa mahrulbaqiyi zaanigada meherkeeduna khabiiun waa xaaraan wa kasbulxajaami toobinlaha shaqadiisuna khabiiun waa shay liita waa xaaraanhaas ku dhihin waa shay liita khabiidka waa kala duwanyi marka labada hore khabiidka waxaa lagu fasiraa suxti iyo xaaraan khabiidka dambeeyana waxaa lagu fasira waa shaqo liidata shaqooyinku waa kala fiican yihin shaqooyinku waa kala fiican yihin waana kala fadli badan yihin shaqooyinka ugu fiican ganacsigaa ka mida oo qofku uu ka risqi raadsado shaqooyinka fiican waxaa ka mid a sancada gacanta inaad gacanta wax ka samay taqaan shaqooyinka aada u fiican waxaa ka mid a beeraha la fasho dhammaan waxaa ka feecan intaasoo shaqaa shaqadii nabiga sala allahu calay wasalam oo dhaqaaluhu ka soo geli jireen oo ah haniimada gaalada inta lala jihaado haniimo laga qaato oo nabi maxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalam bucistu bisayfi bayna yaday saac saacadda qiyaamaha ka hor aa ilaahay jihaad ila soo diray xataa yucbad allaahu waxdah laa shariika lah ilaa ilaahay keligiis la caabudo oo axad u shariig yeelaya uusan jirin oo loo shariig yeelay markaasaa nabiga wuxuu daba dhigay wa jucila risqii taxta dilli rumxi risqigaygana waxaa ilaahay yeelay warankaas aan gaalada kula jihaadayo hooskiisa meesha ka hooseyda annaha gaalada aan dilo qaniimada aan ka helo marka risqigii nabigu ahaa ma dhici karto in la yidhaha marka risqi ka xalaalsanaa jira ama shaqo ka xalaalsan ma dhici karto ilaa waa shaqadii nebi maxamed sala allahu calay wasalam waana midii ansaar iyo muhaajiriin iyo nebi maxamed ay aqniye ku noqdeen wa jucila dillu wasaqaaru calaa man khaalafa amri waxaa dulli iyo liidnaana dusha laga saaru yidhi nabigu sal allahu calayh wasalam qofka amarkayga khilaafa qofka nabiga khilaafo iyo diinkiisii waxa weeyaan dulli iyo ihaano a ilaahay dusha ka saara ee marka kasabyadu waa kala fiican yihiin kuwaasa ka mida kuwa ugu feefeecan toobinkaa soo haray toobinka ahlucilmiga waa isku khilaafeen ahlucilmiga gobol waa xaaraanay yidhahdeen sidaas darteeda wa kasbulxajaami toobinlaha shaqadiisu khabiisun waa xaaraan ay ku fasireen culummadaas labadii horey raacsiiyeen shaqada toobinlaha waa xaaraan culummada gobol halkaasay ka bixiyeen qaar kale waxay yidhaahdeen dadka kala qaad qofkii xor ah toobin inuu ku shaqaystaa waa xaaraan laakiin addoon qofku hadduu yahay toobin waa ku shaqaysan karaa taasuna waa qowl aqwaasha culummada ka mida qaar kale waxay yidhahdeen toobinlaha laftirkiisa kala qaad waxa uu ka soo shaqeeyeyoo toobinka ku keenay isagu inuu cuno ama eelkiisa ku biilaa waa xaaraan laakiin xoolihiisa waa ku biili karaa iyo addoommadiisa waa qowlka saddexaad qowlka afraad waa qowlka jamaahiiru ahlilcilmi oo jumhuurta culummadu ay mareen mucdamka culummadu toobinka lacagta lagu shaqeeyo qofka ku shaqayna ama xor ha ahaado ama addoon ha ahaado waa xalaal jamaahiirta culummadu kaasay mareen qowlka sawaabkana waa qowlkaas in lacagta toobinka lagu shaqeeyo xalaalta khabiiskana lagu fasirayo waa liita ee aan xaaraan loogu fasirayn maxaa qowlkaas xoogga u yeelay qowlkaas jumhuurta qabta maahan inuu xoogga ku yeeshay qowlku wuxuu xoog ku yeeshaa daliilka daliilu leey aqwaashan kalena daliil ma leh daliilkiisa muxuu yahay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan cabdullahi bn cabaas xadiisu wariyey cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi ixtajama nabiyu sala allahu calayh wasalam wa acda alxajaama ajrahu nabi maxamedaa istoobay sala allahu calayh wasalam kadibna toobinlihii ujradiisiiu siiy nabiga miya xaaraan qof siiya maya nabi maxamed qof xaaraan ma siiyo bukhaariga waxaa ku sugan ixtajama nabiyu sala allahu calayh wasalam wa acda aladii xajamahu qofkii toobayna waxbuu siiyey walow kaana xaraaman lam yucdihi aa ku sugan bukhaariga hadduu xaaraam ahaa lahaa nebi maxamed ma siiyeen sala allahu calayh wasalam saxiixulmuslimka waxaa ku sugan waxaa ku sugan walow calima karaahiyatahu lam yucdih aw fii riwaayati lilbukhaariy haddii nebigu ogaa lahaa xataa karaahiye inay tahay nabigu ma siiyeen sala allahu calayh wasalam ma siiyeen nabiga abudayib nin la yidhaahdaa toobay hal saaco timira hala siiyu yidhi eelkiisiina wuxuu amray in laga fuudeeyo kharaajka marka sida sawaabkaa waxay tahay toobinka qofka ku shaqaysta waa u bannaan tahay waase shaqo liidato waa laga fiicayn oo dadka muslimiinta waxaa fiican qof jireen oo war dhiig iga daadiyo ku yidhi dhiig inta ka daadiyo iska daydo oo meeshii aadan dhiiggii aad ka daadiday xoola uga qaadan waxyaalaha oo dadka inay isku tacaawunaan la rabay ka mid tahay oo aan xoola lagu kala qaadan laakiin qofkii ku qaata xalaaluu qaatay waa kaasana daliilkeedii aqwaasha daliilka unbaa xoog u yeela waxaana ay la daciifaan daliil inaysan lahayn marka masaladaasna waa sidaas baabulcaraayaa haadaa midkaanu baabulcaraayaa caariyooyinkii baabkoodi weeye iyo wa kayri daalika intaas qaybkeeda baabkan wuxuu ka hadla masale laydhaha caraaya iyo masaa'il kale oon caraayo ahayn oo ay ka mid tahay timir la bacrimiyey marka la gado iyo addoon xoolale markii la gado taasna waa ka hadlaa wuxuu kaloo ka hadlaa baabkaanu qamrada beeceeda baktiga beeciisa sanamyaalka beecooda waxaasoo dhan uu ka hadlayo baabulcaraaya haadaa midkaanu baabulcaraaya cariyooyinkii baabkooda weya caraaya waa jamcu cariyatin sida madiyatin madaaya cariyada waxaa loola jeedaa tusaale haddii abaaru ay dhacdo oo dad xoolale ay ku dhacdo oo dadka gabal xoolihii dhaafaan oo macnaha ay ka baaba'aan roob do-o dadka gabalna xoolo u badbaadaan dadkii xooluhu u badbaadeen xooluhu u dhalaan oy caano u yeeshaan dadkii kalena xoolaba ma haystaan ama wixii ay haysteen caana umale waxaa dabeecadda dadka ka mida wanaagsane muslimiinta qoyskan xoolaha leh kan aan xoolaha lahayn neefuu siina markaasuu leeya caanaha ka soo maa maaha neefka qaado ama haluu siinaa dhashay ama sacuu siinaa ama riyuu siinaa wuxuu leeyahay neefkaas waa caariye caanahaad ka maale markii canuhu ka dhammaadaanna waa ii soo celini markaas kadib xoolahaagaa kuu dhali doonay cariyaa la yidhaha xoolalaydu hadday saas yaqaaniin beeralayduna waxay yiqiineen qofaa beer leh timirtiyaa u dhalay marka geedihii timirta ayaa u milaynaa midaan lahayn beer midaan mila beer lahayn hadhow markii beeruhu soo go-ayaan beerihii waxaa laga guranayaa timirtii oo bislaan rabta oo rudaba oo nuuca ugu macaan qofkii aan beerta lahayn xoolana lahayn oo lacagu ku gata lahayn meeshaas ishuu ka fiirsana isagu ma haysto rudab waxaa dhaqankii muslimiinta marka ka mid ahaa jiray kan beerta lahayn ta u yeeru leeyahay geedkaas ama labadaas geed ama saddexaas geed midhaha ka guro sanadan geedka adigu melihid anaa iskale laakiin waa ku caariyeeyeeye guro waa sida hashi oo waxa weya maalka ahe ama saci ama ridi mis miruhu ka gurana sanaad ka gurana ka gurana ka gurana hadhow marku midhaha ka dhamaysaa dee beerta waa ka dhex baxa beerta ninkii lahaya geedka iskale asal cariyadu waa geedkaas oo qofka la yidhi midhaha ka guro waxaa marka dhici jirtay qofkii marka la yidhaahdo beertan maalan shantaas geedaad ku leedahay oo beertii ay bislaad gaarto xaaskii caruurtii eelkiisuu soo wadaagay kaale beerta soo guran beertiiu soo gelinay waa iska gurguranaya iska farfariisanaya waa ku cayaaraya ninkii beerta lahaa ma rabo in dadkaanu ay beerta hadba ka soo galaan ninkiina waxbuu siiyey beerta midhihii sarnaayoo ku dheganaa in midho dhulka yaalla lagu gadana darsiga xalaa ku soo qaadana oo xaaraan weey maxaa la idhahdaa musaabana nabigu waa diiday sal اlahu alay slm waa xaaraan in miro lagu gabo sharciga islaamka waa naxariis qaacidadu waxay tahay idaa daaqa اlamru itasaca haddii arinku ciriiri uu keeno waa waasicnooda harcigu waa waasiya sharcigu waa waasiciya yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusr ilaahay fudaydu idinla raba culays in lama rabo marka markii la yidhi timirtii geedka saara laguma gabi karo timir dhulka taalla oo musaabana la yidhaha waa xaaraan qofkiina waa ku dhibtooday beertiisii dadkan iska soo gelaya sharcigii waa waasiciy waxaa loo ogolaado sharcigu ruqseeyey ninkii beerta lahaa inuu dhihi karo kii geedaha u caariyeeyey anaa kaa gadaayo waa la qiyaasa dad aad qiyaasta u yaqaana la keenaa shantan geedan ku cariyay ama labadan geed ama geedkan meeqa kiilaa ku taalla intaasoo kiilo hadday qallalaan oo timir noqdaan meeqa kiilay noqonayaan maalan waxay noqonayaan labaatan kiilo konton kiilo bis konton kiilo timiusiina leeya qaado niyo beerta iga soo geli khalaas kontonkaas kiilo qaado marka sharcigii waa ogolaa waxaa laysku gadaa rudabka geedka saaran iyo timir qalalana dhulkaan taalo amase rudab dhulkaba yaallaba rudab kaluba siina oo la gooyey sharcigu ogolaa waana musaabanadii nuuc ka mid a shuruud gaarhu leeyahay shuruuddaas haddii la helo waa la ogoliyay shuruuddaas waxaa ka mid a geedka rudabka saaran in la qiyaasoo la yidhaha hadduu qalalo intaasoo kiiluu noqona kadibna intii kiilo la siiyo oo timira ama rudab ah ama rudab ah waa shuruudday ka mid tahay markuu qalalo intuu noqona in la siiyo kadibna intii oo kale la siiyo laba waxaa ka mida marka wax laga gadayo geedka midhihiisa laga gadayo qofkan waa inuu bislaad gaaray oo ma bannaana in midhaha la garo qabla buduwi salax oo annagii soo ogaana waa inay waktigay bislaad gaareen uu yahay waxaa shuruudda ka mida marka la gado hoo iyo hoo in lagu kala baxo ee iisoo laabo berri miraha iisoo doona waa inaan la xiyo miraha berri iisoo doona saa dambe ama bil kadib ma banaana shuruudda saddexdaasa ugu adadag oo ugu muhiimsan waa in midhahaas la qiyaaso markay qallalaan intay noqon doonaan oo kale laga siiyo waa in ay markaan midhaha geedka saaran bislaad bilaabeen oo ay cuntadii gaareen waa in isla markii lagu kala baxo kii la dirayeyna midhihii la siiyo hore u qaato kii kalena geedi geedkii looga wareego shuruudda saddexdaas ka mid ah aimada gobol waa ka badiya laakiin shuruudda saddexdaas waa daruuri qaar ay yidhaahdeen qofkan waa inuusan lacag haysan marka midho geed saara midho kale lagu gadayo waa qof lacag waayo kaliya ay u bannaanta laakiin adiladeedu ma cadda kaas shuruuddaas saddexdaa marka baabul calaaya waa sidaas marka suuradaha soo gelaya saddexaa ka mid waa badan yihiin mid waa midkaas aan suuraynay kan labaad wuxuu yahay qofkan asaga geed caariyaa cidna ma siin laakiin beerihiiyaa bislaaday timiru haysta rudda buuna rabi lahaa lacagu ku gatana ma haysto laakiin timiru haysta nin oo beertu bislaato rudda ku yaal inta u yimaadu leeyahay timiraan haystaaye rudabka iga gado rudabka iga gado markaasuu rudab uga gadan ayadana waa la ogolyi waa baacul caraayo ay ka midta waa musaabanadii nuuc ka mida laakiin waa la rugsiyey shuruuday leedaa shuruuddii saddexdaadan sheegnay waa laga maarmaan oo ah waxa weeyaan in la qiyaaso oo qiyaaskeeda lagu gado inay bislaad gaartay in lagu kala wareego shardi afraadaa soo socda xadiisku noo sheegi doono oo ah waxaa la kala gadaa inaysan ka inaysan dhammayn shan wasqi shan wasqi halkii wasqi waa lixdan saac shantii wasqina waa saddex boqoloo saac saddex boqoloo saac waa inaysan dhammayn waxa la kala gadana waa in laga yareeyo laba boqoloo saac boqol saac boqol laba boqol iyo konton laba boqol iyo siddeetan saac laba boqol iyo sagaashan saac saddex boqol waa inaan la gaarsiin oo ay ka yaraan ila waxaa waa wax daruuro lagu baneeyey shardigaas afraada lagu dana oo xadiiskeedu noo imaan doono saa suuraddaasuna la mid waxaa la mid ah suurad kale qofkii geedaa la caariyeeyey geedihii markii la caariyeeyey ninkii beerta lahaa ma dhibsan soo gelidda laakiin asagaa timir raba waana sugi waaye timiru raba rudabka maba rababa duur timiru raba waana sugi waaye intay timir noqdaan ninkii beerta lahaa baan qof kalaa ka gadana ole timiraad rabtaa soo maahan rudabka geedka ku dhegan anaa timirkaaga gadan waa bannaanta iyaduna saddexdaas suuraba xaafidku waa miaaliyey baabul caraayaa haadaa midkaanu baabul caraayaa cariyooyinkii baabkoodi weeye iyo waqayri daalika alxadiiu saadis wasituuna bacda almiateyn xadiiska laba boqol lixdan iyo lix rawaahu bukhaariyu wa muslim bukhaariya muslimaa ka wariyeen can zayd bni haabitin radia allaahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rakasa waa u rugseeyey lisaaxibi alcariyati geedka caariyadaa qofka u saaxiibkaa an yabiicahaa inuu gado bikarsihaa qiyaaskeeda qarsigu waa in la qiyaasoo la yidhaahdo midhaha saaran waxay noqon doonaan markay qallalaan inteesoo koombo oo timir ama intaasoo kiilo ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam rakasa waa u rugseeyey lisaaxibi alcariyati geedda caariyada qofka u saaxiibka oo la caariyeeyey wuxuu u rugseeyey an yabiicahaa inuu gado geeddii midhaheeda macnaha an yabiica amanaha w midhaheeda inuu gado bikarsiha qiyaaskeeda inuu ku gado walimuslimin waxaa u sugnaaday bikarsihaa tamran waa inuu gado qiyaaskeeda oo timir ah oo timir ah yaakuluunahaa xaalo ay cunayaan dadkii ka gatay rudaban xaalu yahay rudab dadkii ka gatay ee geedkii midhihii saarna ayagoo rudaba cuna isaguna timirtiisii cuna yaakuluunahaa midhihii xaalay cunayaan dadkii ka gatay rudaban xaalu yahay marka rakasa ah waxay tuseen in uu horreeyey nahyiga nabigu uu nahiyey salى اlahu alيه waslam musaabanada nahaa rasuul lahi salى اlahu alيه waslam can ilmusaabana timir geed saaran mid dhulka taalla in lagu gado nabigu waa dilay taasaa horreeyey rukso waxay timaadaa shay xaaraam aha marka la yidhaha intaas waa laydin ogoli marka hadduusan xaaraam ahayn rukso lama yidhaahdo marka hore waa inuu diidid jirto marka marka hore nahyigaa horreeyey kadibaa nabigu sala allahu calay wasalam qaybtan oo qa shuruudda gaarkaa leh qaybtaasaa nabigu ruqsiyey sala allahu calay wasalam kadibuu ruqsiyey shuruuddaas gaarkaa qaybta leh taasna waxay ku tusaydaa islaamku masaalixda ummadda inuu ilaaliyo waxay ku tusaydaa imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta inay waajib ku tahay ummadda uu u talinaa maslaxadooda dantooda inuu ilaaliyo inuu ilaaliyo waajib inay ku tahay xadiiskaana laga qaatay yidhahdeen culamadu الحديث السابع والسبعون الحديث السابع والستون بعد المئتين xadiidka lixdan iyo toddobiy laba boqol ka gadan rawaahu lbukhaariyu wa muslim bukhaariya muslim waxay ka wariyeen can abi hurayrata radia allahu canhu anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam rakasa waa rugseeyey fii bayci lcaraaya caryooyinka beecooda waa rugseeyey fii khamsati awsuqin shan wasqi uu rugseeyey oo duuna khamsati awsuqin ama shan wasqi wixii ka yar owdaasaa shaki ah owdu waa shaki wixii nebigu rugsay ma waxay ahaayeen shan wasqi mase waxay ahaayeen wixii shan ka yar waxaa la leeyahay marka haddii shaki yimid asalka xaaraanay aheyd miro geed saaran kuwa dhulka yaalla in lagu gado asalku xaaraan waxaa la hubaa nabigu inuu rugseeyey wixii ka yar shan wasqi shan wasqi halkii wasqi waa lixdan saac shanta wasqina waa saddex boqoloo saac saddex boqoloo saac wixii ka yar inuu rugseeyayaa la huba laakiin inuu shanta wasqi rugseeyo ilaa saddexda boqol uu rugseeyey owdaasaa ku jirto waa shaki khalaas asalkiyaa lagu sugnaana waxaa la leeyahay shan wasqi waa xaaraan laakiin waxaa bannaan wixii ka yar saasaa la leeyahay waxaa bannaan wixii ka yar oo sida ahlucilmiga agarkooda ku tagay asalku xaaraamay ahayd waxaa la hubana waxay tahay waa wixii ka yar marka shardigaasuu xadiidkaanu faa'iideeyey oo ah waxaa lagu kala gadanaa milaha geedka sare kuwa dhulka yaalla shan wasqi waa inay ka yar yihiin afar shardiya markaa haysataa afartaa shardi bayculcaraayaha waa laga maarmaan alxadiiu haamin wasituun bacda almiatayn xadiidka lixdan iyo sideedeeyo laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimun bukhaari iyo muslim ayaa ka wariyeen can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man baaca qofkii gada nakhlan geetimireed qeed geetimireedkaasoo qad ubirad la bacrimiyey la bacrimiyey ta'biirka wuxuu yahay geedka timirtaa mid waa mudakar midna waa mu'anaf mid waa lab midna waa dhedig markaasa waxaa la samaynaa midkii labka ahaa oo mudakarka ah ubaxiisiyaa la soo qaadaa kii oo mu'anafka ama dhediga ah ubaxiisa inta afka la kala qaado aa dhexda laga gelinayo khalaas markaasay midho dhalaaya saxiix muslimka waxaa ku sugan nabigeena suban sala allahu calayh wasalam ayagoo sidaa samaynaa dadka beeralayda reer madiinuu soo maray maalin markaasuu wuxuu yidhi waxaan malaynaa dad iska daydaan laftirkeeda in miruhu iska bixi lahaayeen ma dhihin alla iidiya iska daaye ma dhihin iska daaye ma dhihin waa saasi in la iska daayaa ila sa saxdii mala malahaygaan ka hadla nabiguna saas u kala qaadi jiray sala allahu calay wasalam aniga mala ahaan arrinti waa arrin adduunyahay ogta diin maahane mala ahaan waxay ila tahay haddaad ta'biirka iska daydaan in biruhu iska baxayaan saxaabadu haddee nabiga jacaylkiisa ka batay wixii uuba sideedaba ishaaro horay ka fulinayay markaasay iska daayeen ta'biirka sanadaas waxaa baxay markii la iska daayay ka hor intii la bacrimiyey intii kale waa baxay midha waa laga waayo markaasuu nabigu yihi maxayna ku dhacay sanadaan xayta miruhu yaraa markaasaa rasuulka lao nagoo bacrimayna soodigiina soo maro saasi markiian ka degna geedi markaasuu yidhi war aniga malahaygaan in kala hadla in ma dhihin allaaye iska daaye in ma dhihin marka aan aniga ilaahay wax idinkaga sheego sameeyo laakiin antum aclamu biumuuri dunyaakum war idinkaa u aqoon badan arrimihiin adduunyada ee adduunyadiin waxay ku islaaxayda mar haddaan sharcigu diin ka shaqaysta fiiriya marka halkaas marka nabigu fiiriya wuxuu kala duway arrimaha diin ku saabsan iyo arrimaha adduunyada qaabka ganacsiga loo horumarina qaabka beeraha loo beera wuxuu leeyahay idinka u aqoon badan ka shaqaysta ilaa sharcigu shay uu diiday un qawaaciddae sharciga ha ka bixinin soo ma jeedin laakiin diinkii muxuu yidhi qofka hal shay ku soo dara wejiga looga dhifana waa lagu ridina man axdaa fii amrina fiiriya diintii nabiga isagaa isku tiiriyey man axdaa fii amrinaa haada maa laysa minhu fahuwa rad arrinkayaga u isagaa isku tiiriyey waa diinkii arrimihii adduunyadana dadku u tiiri antum aclamu biamri dunyaaku dadku u tiiri saas daraaddeed marka dadka juhalada ah oo akhlaaqda daran jahli iyo isku darsaday iyo akhlaaqxumo marka laga arrimo cibaado ay ka wadaan sameeyaan oo nabigu uusan samaynoo bidca oo leena war ilaahay ka baqa war bidcada iska daaya waxay dhahdaan saacadda ku xihan maafurta adiguba bidcoola tahay adiga miyaa joogay waktigii nabiga adiga laftiga madaxaaga iyo gacmahaagaba bidca mobilkana seeto ma nabigaa sila jir maxaa mobil u seeto bidca waa kaas mobilku waa bidca adiguba bidcata kadib adala fiiri guriga shubka waa bidc bismi illaah bal fiiri war arrimuhu isma laha microfonku waa bidco microfonka ad ku qayaydo dhagaha nooga jeedo waa bidc inaa lilahi waina il waxaysan marka fiiri isku qasayaan bal fiiri arrimihii diinka iyo arrimihii adduunyada microfonkan cibaada loo sameeyey habar heesta inay ku heestaan loo sameey maagaan u samaysa mid waxa weeye waa ku qudbaynaa dadku kugu qudbeeya mid habar waa ku heestaa mid fanaana waa ku gafiyaa midna kitaabkiisa ku hasta waa bir ay gaala samaysata qofaa uqraba ku qabsada mobilkan qof danihiisu ku qabsada xalaasha ku hadla midna zinadu ka daawada soo ma jeedis soo ma jeedis ciyaalka gabadha inta meelaha zinada ku shubtaan ay derbiyada la fadhiya marka waa bir adduunyo loo samaystay microfonkan waa bir adduunyo loo samaystay mobilkan waa bir adduunyo loo samaystay saacaddan waa bir adduunyo loo samaystay mahan cibaado laakiin salaadii soonkii adkaartii waa cibaado adduunyo maha iyagu soo maha marka ha isku darin shaygu marka uu yahay shay adduunyo nabigaa yidhi sala allahu calay slam antum aclamu biamri dunyaakum idinka uu aqoon badan dadku waa hormari karaan waa dadaali karaan saas daraaddeed waxaa la yidhi adduunyada in la hormariyo way ku qiimay ku yeelataa laakiin diinta in wax lagu daro waa ku fasahaada diinta intii nabigaa la rabaa sala allahu calay slam lama hormariyo wax laguma daro wax lagama bedelo soo ma jeeda ha isku qasin marka diinta hal xaraf haddii lagu daro waa fasaad nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qof alla qofkii cibaado sameeya amar anugu aan amrayna aan ku samayn ee asagu la yimid ama qof ka horreeyo la yimid ku dayday waa lagu ridina marka adduunyada iyo ha isku darin labada masala nabigaa kala duway sala allahu calay nabigaa kala duway waa in marka aanu wixii la isku qasin subxaana allah man baaca qofkii gada uu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam naqlan geetimireed geetimireedkaasoo qad u bired la bacrimiyey marka bacriminta sidaas aan sheegnay weeye waxaa lasoo qaadaa ubixii oo geedka labka ahaa markaasaa la kala fujina afka ubixoo isku dhegan yahay midka mu'anafka ta la kala fujiya dhexda laga gelina khalaas saasuu ku mira dhala mararka gabal waxaa dhici karta dabaylaa imaane dabayshaasaa inta ruxdo ay midkii muanafkaa ubaxa ay afka kala qaadeen kii mudakerkana ayadaa soo firdhinoo waa taabana khalaas ayadoon qof gacantiisa ku bacriminaya iska dhalayn geli xaafidku saasuu fatxibaari ku sheegay wuxuu leeyahay shardi maahan qof inuu bacrimiyo kaliya adada iska bacrimin tan kale beerta maahan geed walba in la bacriminaayo qaybaa la iska bacriminaa beerta o dhan aa bixi marka ee maahan beerta geed geed maaha iyo ubax ubax walba qaybaa laga baxrimina taasna ibnu mulaqinkaa sheegay marka beerta marka laleeyahay marka beer la geed la baxrimiyey xaafid wuxuu uhi waa isku mid in qof gacantiisa ku baxrimiyey iyo inuu iska baxrimay ta dabayshaasoo kale ruxday waa isku mid geed uu waxa weeyaan bacrimintii helay wey ama qof ha bacrimiyo ama dabaysho iska bacrimi man baaca qofkii gaba naqlan geetimireed geetimireedkaasoo qad ubired la bacrimiyeey fa amaruhaa miraheedu lilbaa'ici qofka iska gaday u sugnaa beer geetimireed ku yaallo oo la bacrimiyey markii la bacrimiyey intaan mirihii la guran aa qofkii beertalaa beertii o dhan iska gaday qofku ka gaday haddaan laga wada hadlin midhaha geedka saaran ee beerta kaliya laga wada hadlo beecu dhaco midhahaa sanadaas waxaa iskale qofka iska gaday oo baxrimiyey nabigaa saas yidhi sal isagaa iskale ilaa an yashtarida inuu shardista maahane almubtaacu qofka mushtariga qofka beerta gadana inuu shardiyo maahane oo hadduu yidhahdo markuu gadana hadda ogow beertaas iyo midhahaa saaran kullaana isku gatay anigaa laga kala gadi ma beerta haddaan kaa gado way iga dhex baxayda midhaha saaran anaa leh khalaas almuslimuuna calaa shuruudi muslimiintu shuruuddooday ku socdaan markaas waxaa yeelanaa midhaha qofka beerta iyo dhulka gata kaasaa yeelana muslimiintu shuruuddooday ku socdaan walimuslimin waxaa u sugnaaday waman ibtaaca qofkii gaba cabdan addoon fa maaluhu addoonkaas maalkiisu famaaluhu addoonkaas maalkiisu liladii qofkii u sugnaaday baacahu iska gaday ilaa an yashtarida inuu shardisto maahane almubtaacu qofka gatay tana waxay tahay addoona suuqa la keenay addoonka xooluu laha xoolihiisii lagama wada hadlin qofka addoonka gatay addoonka keligiisu leeyahy xoolihiisii qofkii iska gadaya iskale isagay u harayaan laakiin qofka gadanaya hadduu shardisto oo yidha addoonkan ha ka reebi maalan addoonkaanu wuxuu lahaa tusaale ahaan farsamo qalab uu ku shaqeeyo garaash dhanuu lahaa garaashkaanu ku shaqay jira baabuurta ku shaqay jira garaashka qalaba u yaala saasuu dhaqaale ku soo saari jira qofaa gatay addoonka inta suuqa la keenay garaashkii iyo qalabkii uu ku shaqay jiro dhaqaalaha ku soo saari jira yaa iskale qofkii hora iskale laakiin qofka gadana hadduu marka hore ku shartiyo yidhaha addoonkan keligiis aniga ka iga gadine wixii uu ku shaqay jiray inuu wax ii soo saaraan rabaa wixii uu ku shaqay jiray waa inaad soo raacsiidaa khalaas wey almuslimuuna calaa shuruudii markaas qofkan wax gatayaa iskale addoonka iyo xoolihiisiiba isagaa iskale isagaa iskale xadiiska qaybtan uu yidhi walimuslimin xadiidkaas lafdigaas uu yidhi muslim kaliyuhu ma welina bukhaarina waa weli marka saxdu waxay tahay muttafaqun calayhi weeye xadiisku ee ma ahan in muslim keliyuhu wariyey waxaa kaloo baraarujin lahaa xadiiska aan dersiga ka bilownay laftirkiisa xadiiskii ku xigay xadiiskii ku xigay raafic ibnu khadiij saxaabigaas uu wariyey xadiidkaas bukhaari iyo muslim ma warina muslim keliyaha wariyey intaas inaan baraarujinay bukhaari iyo muslim iskuma waafaqin muslim keliyaha wariyey laakiin waa xadiid saxuuxo xukunka waa cadiya waa laga qaadanaa alxadiiu taasic wasituuna bacda almiatayn xadiidka lixdan iyo sagaaliy laba boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimuun bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma anna rasuula llahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ibtaaca qofkii gata dacaaman cunto falaa yabixhu yuusan sii gadin xataa yastawfiyahu isagoo dhammaystiran ilaa uu la wareego wa fii lafdin xataa yaqbidahu ilaa uu qibloodo oo la wareego yuusan sii gadin wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma cabdillahi ibni cabbaasna waxaa laga wariyay milu xadiiskan xadiis la mid ah xadiiskan xadiis la mid ah xadiiskan sagaalaad wuxuu ka hadlaa nabigaa wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam man ibtaaca dacaaman qofka cunto gata raashinaad garatay beriis galley masago qamardiin timir waxay rabaan ha ahaado markaad gadatay adoon lagugu wareejinoo qofkii aad ka gadatay kugu wareejin siima gadi kartid ma bannaana inaad sii gaddaa ma bannaana waa xaaraan ma bannaana cabdullaahi bni cabbaas na sidaan cabdullahi bni cumar u wariyo o kale u wari oo wa fii lafdin xataa yaqbidahu markuu yidhi wa can ibni cabbaas radia allahu canhuma mifli sidaasoo kale uu nabiga ka wariya cabdullahi bni cabbaas qofkii cunto gata siima gadi karo ilaa uu la wareego macnaa maxaa la diidayaa qof baqaar leh had u timi baqaarka lafiisa asagaa iskale raashinaa u dhex yaalla maalan boqol looroo bariisa u taalla boqolkii aad ka gadan boqolkan looroo bariiskaan mimsa imsaad iga siinay kun dollaran kaa siinay ho markaad siidayaa mid kale ku yidhi aniga iga gado kun iyo boqol iga sii waa kaasii ma dhihi ma la ogolo cabdullahi ibni cabbaas waxaa la yidhi lima maxaa loo diiday horta waxaad ogaataa hal shay laa yuqaalu lilasli lima walaa kayf asalka waa qur-aanka iyo xadiiska lima lama yidhaahdo maxaa yeele waxaa ka soo daahirayda mucaaridin shar ilaah iyo rasuulla mucaaraday waa loo hogaansanaabaa asalka marka cabdullahi ibni cabbaas wuxuu suureeyey nuuc ribo u eg inay hadda fiiri kun doollar iyo boqo iyo kun iyo boqol dollar in laysku gado labada lacagood un banaanta ayagoo kala badan maya waa ribo soo maha kun dollar oo kun iyo boqolna isii sow ribo maha nuuciyay weegta fiiri adiga waad soo timid baqaarkan lacag unbaa siday kuna waa dhiibtay haddana kun iyo boqolaad qaadatay waxaad moodaa wax un la kala wareejina lacag layihi suuraddaas muuqaalkaas xumaa muuqata mideeda kale shareecada islaamka waxaa lagu soo dejiyey fasaad kasta inay albaabka u xirto oo wax kasta oo fasaad ka imaanaya ay ka hor tagto intaan fasaadku dhicin banu aadamku waa damac waa damac badanya ninkaan baqaarkiisiiya timid raashinkii markaad kala wareegtay adoo dhex taaganaad mid kale ka gado waa ujeeda inaad lacag saarato waxaa dhacda shaydaan inuu damac geliyo oo yidhaa beci waa kaaga bax hiir waa gadaata waa ka gaday kee lacagta qaadata markaasaa tii raashinki waa sii gadaye ninkaan ku wareeji markaasuu yidhi maya waa ka baxay been shaydaana u waxyoonay shan iyo toban shee kuu sheegaa been shaydaanku waa waxyi badan yahi markaasuu la soo jeesaa maya gabara ila leheedoo hagadana iti khalaas mar waa iga gaday kiina wuxuu leeya anuu lacag mar haba beriisaan lehay waa la isdila waxa fasaadka keenaya albaabadooda sharci waa xidha marka fasaad yuu imaane markaad ka gadatay raro lacagta xamaalkaa ku gelayda ha ka masuugin shartaa ka daran raro meel kala geyso gado markaas gado man ibtaaca qofkii gada dacaaman cunto falaa yabixu yuusan sii gadin xataa yastawfiyahu ilaa uu la wareego isagoo dhammaystiran wa fii lafdin xataa yaqbidahu ilaa uu qibloodo wa can ibni cabbaasi waxaa laga wariya radi allahu canhuma milu asagoo kale isagoo kale laga weli cabdullahi bn cumar ibn اkhadaab wuxuu yidhi ninaa shaam saliid ka keenay markaasaan la gorgortamay imsaad iga siinay intaas iga dhin ku dar iga dhin markaan heshiinayaan ka gatay mar alla markaan ka gaday aanin agtaagan yuu yidhi aniga iga gad waa la gorgortamay faa'iidu ii saaray aan raalli ku noqday gacanta markaan saarnaago ka gad aan is idhi aan nin gadaalkayga ku dhegana halkaas uu dhegay nin gadaalkayga taaga ah gacantii aan rabay ninkan uga gado uu iqabtay waa fiiriyey waa zayd ibnu thaabit waa saxaabigii qori jiray waxyi markaasuu yidhi laa tabicu ha gadin xataa taxuusaw ilaa raxlika ilaa aad inta rarato gurigaaga geydo ha gadin fa ina rasuula اllahi salى اllahu alay waslm nahaa can daalika rasuulkaa diiday raashin meeshii lagu gado in lagu sii gado halkaas ugu dhegay khalaas gacantaydan ka ceshaday haddee saxaabada maaha dad diinta dhegta keliya ka dhegaysta ee ilaahay iyo rasuul mar haddii xugun ka yimaado waa yeeli jireen khiyaarna ma lahayn adduunya uma eexa jirin xoola inay ku soo galaan xaaraan ah waa halaagaaga wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaratu min amri marka muumin khiyaar ma leh mar haddii la yidhi allah iyo rasuula diide waa ka jooga halkaan uga haraya waxaa isweydiin leh cuntada garane cuntadii waa caddaatay warkeeda ma la mida waxyaalaha kale dharka maacuunta guryaha boosaska bannaan ma la mida haa waa la mid dhammaan beec waa isku mid cabdullahi bni cabbaas xadiiska bukhaari iyo muslim markuu wariyo wuxuu yidhi wa axsabu kulla shayin mila dhammaan wax kastoo la gado waxaan u malaynaa inay cuntada la mid yihiin saxaabaduna ayagaa dadka diinta ugu fahm fiicnaa ilaahay weynaana wuxuu janno u ballan qaaday dadka diinta u raaca sidii saxaabadu u fahmeen والsaabiquuna اlأwaluuna min almuhaajiriina واlanصaari wاladiina tabacuuhum bixsaani radia allahu canhum waraduu canhu wacadda lahum janaatin tajri taxtaha اlanhaar sowma jeedin janna ilaahay u ballan qaaday bal xadiis marfuucaha baa la hayaa ma ahan fahamka cabdullahi bn cabaas kaliya xadiis marfuucahabaa la hayaaba xakiim ibnu xisaam wuxuu wariyey sida cinda axmed ku sugan wuxuu yidhi rasuulkan ku idhi salى اllahu calayhi wasalam yaa rasuul allah inii rajulun ashtari lmataac aniga nin ganacsadaahan ah fama ladii yaxilu lii minhaa wama ladii yaxrumu calaya ganacsadaan ahay maxaa ii xalaala maxaa iga xaaraama ganacsiga ii sheeg nin ganacsadaahan ahaye waxa ii xalaala iyo waxa ii xaramta kala bax qofkana intuusan suuqa soo gelin waa inuu intaas soo kala baxda faqaala yabna akhi nabig wuxuu ku yidhi adeer wiilkii walaalkay dhalayo idabtacta baycan falaa tabicu xataa taqbida markaad badeeco gadato ha sii gadin adoon la wareegin oon badeecadii la wareegin nabigaa yidhi sal la ala marka fahm cabdullahi bn cabaas muxuu waafaqay nabi maxamed xadiiskiisii sal la ala wakadalika zayd ibnu haabit waxaa ka sugan sida abu daawuud agtiisa ku sugan ana rasuulalahi sal اllahu alay wasalam nahaa an tubaaca silacu maha cunto kaliya badeecooyinkoo dhan in la gado xayu tubtaac meeshii lagu soo gatay meeshii qofku ku gatay inuu ku sii gado nebi maxamedaa diiday sal اlahu alay slam xataa yaxuusaha tujaar ilaa rixaalih ilaa ay ganacsatadu guryahooda geystaan baqaarkaaga geysto marka badeecoo dhan waa isku mid waxaa muhiima marka la wareegidda ama qiblooshada in la fahmo xaafidku wuxuu yihi fatxulbaariga wakadalika baqawina sharxu sunnaha la wareegidda imaamu shaafici wuxuu yihi way kala duwantay badeecadu ismale saddexaa loo qaybiya hadday yihiin wuxuu wax gacanta lagu qaato waa in gacanta lagaa saaro sida dahab oo kale sida dhar oo kale sida mobayl oo kale hadday yihiin wuxuu wax gacanta lagu qaato marka lagaa gado waa in gacanta lagaa saaro o hadday yihiin wuxuu wax aan la harin oo hantima guurtaa sida guryaha iyo boosaska iyo dhulalka oo kale hadday yihiin la wareegidoodu waa maxee waa in lagugu wareejiyo oo hadduu furo lahaa gurigaanu iyo hadduu dukmiinti lahaa waa in lagugu wareejiyo adiga asagaa la saakiin dhex baxo wax kaa hortaagan aan laarood ku maamul weliba marka lagugu wareejiya waa inaan alaab islaameed ku jiro ta la baneeyo waa in lagu makaniyo waxaa la haha atakhliya watamkiin labadaa shardi waa in la helaa waa in laguna baneeyo laguguna wareejiyo oo la idhaha ka tali sidaasaa la wareegidii maxaa soo haray waxyaalaha la raro sida alwaaxda sida raashinka la cuno waxyaalaha la raro la wareegidoodu waa in meeshii qofkii aad ka gaday meel uu iskeliya yahay meelaan ahayn waa in la geeyo ama adugu meelaad leedahay gee ama meel kiraa gee qofkaad ka gaday meel aan asaga gaar u ahayn waa in la geeyo halkaas marka hadduu asagu iska lahaa meesha ay yihiin waa inaad ka qaado laakiin fiiri baqaarkan asagu maba lahayn raashinkaa u yiilay aa u timid raashinkaniga gad waa kaa gad lacagtiisiyaad siday igu wareeji markaasuu kii maqaarka joogu yihi raashinkaas anugu ma laynaa ninkaana ka gata isaga ku wareegay kii antalaatati saacaddan laga bilaaba anaa iskale khalaas meeshaada ku gada kar saa maqaarka ma lehasa wey waxaa shardi ah inaad geysato meelshii asaga u gaarka ahayd meelaan ahayn laakiin ogaada diinka dii la fahmo dhaqanu qaala waxay leeyiin biraha waaweyno shubka iyo xoogaa qaadidooda qarash weynaan ku baxaaye dhanbaasaa laska marka hawe rabitaan diin noqon ma ma garato saddexdaasa loo qayb wixii gacanta lagu qaada gacanta ku dhigo wixii hantima guurta ah waa in dukumiintigooda furahooda lagu wareejiyo lagaagana dhex baxo leera ku wareeg oo cid ka hor istaagta jiri wixii oo la harana waa inaad rarato oo meel aan qofkii laga gaday uusan gaar u ahayn waa ina waa in la geeyo wax kastoo sharcigu diiday haddii lagu tallaabsado dhib iyo fasaadaa ka dhaca alxadiiu sabcuun xadiiska toddobaatan ee bacda almi'atayn rawaahu lbukhaari wa muslim bukhaari muslimaa ka wariyeen can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhuma cannahu jaabir samica rasuulalahi rasuulka luu maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalo rasuulku leeyahay caama alfatxi sanadii maka la furtay ina allaha allah wa rasuulahu rasuulkiisu xarama waa xaaraamtinimeeyey bayca alkamri kamrada beeceeda walmeytati baktida beeceeda walkhinsiiri doofaarka beeciisa walasnaami sanamyaalka beecooda shareecada islaamka waxaa ilaahay u soo dejiyey inay ilaalido lix shay oo asaasi ah oo la yidhaahdo addaruuriyaat asitta addiin annafs almaal alcaql alcird annasab lix wa shan maac waa lix naf diinka saas daraaddeeda qofkii diinta ka baxa shareecadu maxay jiray jirayday man badala diinahu faqtuluu maahan in la yskaga cayaaro waa ka baxa shan maanta soo la iska cayaar ma waa in la ilaaliyo oo la ogaado inaan lagu talaacubi karin ilaa diinta inta lasoo galo laga baxo yahuudda iskale he shaqada suuratu alcimraan saas alla ku sheego yahuuddu diinta qaabka ula dagaalami jira waxaa ka mid aheed subaxdii ay soo islaamaan maahan islaamnimo waa wax diinta la hore lagu burburin galabtii ayagoo faraha gajacayay tegaya maxay rabaan dadka aan aqoonta lahayn inay yidhahdaan nimankaan ahlu kitaabay ahayn iyagaa naga aqoon badan waxay la soo laabteen waxay ogaadeen wax unaysan qayr lahayn baadili ka hor taasay yeeli jire ayagoo daacad ad moodo orda intay subaxda yimaadaan waa islaamnimadaan rabnaa ay galabta ayagoo saas iyo faraaga jacay tegay galabta marka talaacud maya lama yeelayo soo ma jeedo labo diintu waxay ilaalidaan nafta qofka qof dile gardarre ku dila qof muslim ah waa in loo dilo maahan in layskaga cayaaro xabsina maahan waxa weeyaan tacsiir kalena maahan haddaan dadkii diyada laacafin waxay diintu ilaalidaho saddex ah maalka oo qofkii xada waa in gacanta laga gooyo hadduu isbaaro dhigtana lug iyo gacan waa in la jabo si suuratulmaa-ida soo ma jeedo shayga afraad caqligay diintu waardiyeyne daroogada waa in lala dagaalamo qofka cabana la jeedo dii kale caqliga luma banu aadamkuna wuxuu xayawaanka kale uga duwan yahy waa caqliga hadduu daroogo isticmaalo xayawaanka kale waa ka liidaan qofku hadduu daroogo isticmaalo dumarkii maxaarimtiisa ay kufsaan qofku arkuu dilaa wuxuu arkana waa dhaca waa ka liita xayawaanka xayawaanka waxa wey orgiga ridii dhashay ma aadaal lagama yaabo inuu aado laakiin daroogaysti may taqaanaa khalaas meel u ka laabaya marka caqligan markaa waa in la ilaaliyo shayga shanaad nasabka waa in la ilaaliyo oo zinada lama ogolo shayga lixaad cirdiga waa in la ilaaliya cayr lama ogolo laysma caayi karo aayad dhan oo suuratu nuuraha ilaahay weyna kudiga ku diida cirdiga lama ogolo shayga lixaad cirdiga waa cayda qofka lama caayi karo oo qadafka o dhan waa maxay qofka qof yidha zaanigaa tahay sideetan karbaasha waa aayad quna lama ogolo cayr marka waa lix waa waa diinkii waa naftii waa maalkii waa caqligii waa nasabkii waa cirdigii lix waay lixdaas waa in la waadiyo marka xadiidkan culummadu waxay yidhahdeen waa qaacido marka waxyaalaha xadiidkan sheegaya qawaacidu ilaalina marka qawaaciddaas marka la sheegayo wax alla wixii la mid noqda waa xaaraan wey can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma annahu jaabir samica rasuul allah rasuulka alluu maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay caama alfatxi ina allaha allah wa rasuulahu rasuulkiisu xarama waa xaaraamtimeeyey fiir hadda ina allaha wa rasuulahu labaa lasoo sheegay xaramaa lama dhihin xaramaa lama dhihin xarama ali maxaa saas loo yeelay waxa weeyaan ta'aduban maca allah nabigu wuxuu ka idab qaadana allah inuu yidhaahdo xaramaa labadoodaa isla xarama saasuu ka idab qaadana markaasuu le alla xarima uu nabigu leey maxaa yeelay nabigu asagu min cindi nafsihi wax kama xarimo ee ilaahay wuxuu xarrimay ummadda soo gaarsiiya oo nabigu asagu wuxuu doono ma jireeyo wamaa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxaa wax alla wuxuu dadka u sheega wax ilaahay usoo sheegay saas darteeda waxaa dhici jirtay nabiga sala allahu calayh wasalam in masale la weydiiyo oo uu yidhaahdo la iiba waxyoon masaladaas hadda koor kadib waxyigii la suugo saasaa dhici jirta marka ilaahay baa xarrimay in allaha warasuulahu xarama wuxuu alla xarimay bayca alkamri kamrada beeceeda kamrada in la cabaa siday xaaraan u tahay in laga ganacsadana waa xaaraan oo dad juhalaa jiro yidhahda anagu ma cabnee laakiin gaalada iyo qurunkaan ka gadayna taa soomaalida meesha yihahdeen mogta baktiga ma cunee fuudkiisi maraqiisana cabaa waa eber waa dariiqadii yahuudda ilaahay ku nacladay wey waxyaalaha laga xarimay markaas inta gadeena lacagtii cunay marka shay haddii lagaa xarimo waa xaaraan beeciisuna waa xaaraan shaygii xaaraan ah oon intifaaciisu bannaanayn beeciisuna waa xaaraan ma bannaana in laga ganacsado ma bannaana in laga ganacsado qamrada maandooriye wey dhammaan maandooriyaalka oo isku wada mid waa xaaraan wixii maandooriya ama xashiishada qamro ahaado qaadku waa xaaraan sigaarku waa xaaraan tobankadu waa xaaraan qaacidadana waxaad ku fahamtaan qur-aanku uu sheegay shay kasta oo nacfi leh dhibaatadana leh nacfiga iyo dhibaatadana dhibaatadu badan tahay waa xaaraan iska daa shay aan nacfi lahayn hadduu nacfi leeyahay dhibaatana leeyahay nacfiga iyo dhibaatadana dhibaatadu badan tahay waa xaaraan shaygaas oo qur-aanka suuratulbaqara fiili wayasaluunaka can ilkhamri waalmaysir qل فيهma ثم كبيir ومنaaفع للناas وإثمهma أكبر مiن نفعهma migoodaa weyn khaas daraadeed amaarka iyo kmradiiba ilahy u arimay ya أyuه الذiن aمنوا iنma الkمر والmayصر والأنصاaب والأزلاam riجس مiن cمل الشhayطاaن فاجتنب ilahy u arimay marka dhammaan iska daa dadka cuqalada gaal iyo msl waay isku waafqsan yihiin toobaako sigaar qaab dhibaatadoodu inay nacfigooda ka badan dhibaatadaa badan gaalada adduunka ugu waaweyn ma ogola in maanta qaad la geeyo waddankooda maraykan aan ogolayn ingiriis aan ogolayn kenyan annaga nagu soo shubay maaa qashin qub aan noqon annagu ila cid ilaalayda diinka yagi male cid nafta ilaalayda male cid maalka ilaalaynayda male wax yacdhaha lama arko markaasaa doolarka inta subaxdii la raseeyo a habraha cawaanta la siina oy ku koraya adigana daroogada lagu soo shuba wax yidhaahda war dhaqaalaha iyaga darooga ku bedela mayno lacag la-aan xataa ku qaada mayna naga daaya qashuqubka qashuqubka ka daran war sunta naga daaya qof dhahayma ya gaalku wuxuu fahmay xataan fahmi la inaa lilaahi wa ina dadka cuna xataa dii la weydiiyo la yidhaahdo sigaarka dhibaatadiisa iyo nacfigiisa badan waa kuu sheega dhibaatadiisa badan dadkuna waa fahmay gaal iyo muslim waa fahmay soo ma jeeda marka qamra waa xaaraan walmaytati baktidana ilaahay wuu xarimay baktida ilaahay weynaa wuu xarimay bakti waxaa la yidhahdaa neef aan la gowricinoo iska dhintay iyo gowricu hadduusan sharci ahayn sida korontaa lagu dilay madaxaa lagu dhuftay ama waxaa qalay qof gowriciis uusan bannaanayn sida gaalka majuusiga sida gaalka waaniga sida gaalka murtadka waxyaalaha ay qalaan waa bakti mana bannaana ilaahay kitaabkiisuu ku xarimay sunnadana nabiga waa ku caddeeyey inamaa xarama calaykum اlmaytata wadama walaxma alkhinsiir waxaana ka mida maraq digaaga wadamada gaalada laga keeno waa mayta waa bakti sheekh cabdullahi bnu saalix alfawsaan minxat lcallaamka markuu buluuqa sharxa wuxuu leeyahay kawaanada iyo warshadaha sameeya waa la dul istaaga maaha malo lama gowricin digaag la gowracay lagama samayn ma laga samayn soo ma jeedid waa bakti iska daaya maraq digaaga wadan muslim wixii lagu sameeyey kama hadlayno waxaa laidhi wadan muslim wixii lagu qalay laysma weydiiyo haddaadan adugu arag iyadoo la qaldaayo ayagaa mas-uuliyadda laakiin wadamada gaalada kuwa laga keenay maahan malo waa la dul istaagay lama qalin bakti ha cuni ilaahay aayad qur-aan ku xarimay nabiguna sunnada ku xarimay sala allahu alay waslm ka joog walkhinsiiri doofaarkana ilaahay waa xarimay beeciisa lama garan karo beecoodu waa xaaraan qofka ka ganacsada baktiga qofka doofaarka ka ganacsada da gaalada waxa wey inta meelahan kasoo qabtay doofaari gaalada ka gaday war hunguri meeluu la galay banu aadam acuudu billah indha adaga suu doofaar u wada doofaar u wadaa beeca gaalkan u geynaa huleey inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun indha adaga oo qalbi madooba wal asnaami sanamyaalkana waa xaaraan sanamka waa waxaa suuradda oo aan jismiga lahayn oo la caabudo dhammaan wax kastaoo ilaahay qayrkiisaoo la caabudo waa xaaraan sidaas daraaddeeda saliibka calaamadda saliibka ee funaanadaha dhallinyaradu sitaan qaar ku yaalla bukhaariga iyo abu daawuudka waxaa ku sugan nabigu sala allahu alay waslam maradu ku arka waa jarjari jir xaaraan wey siad ilaah kale u sidanaya aba muslim lajna daa'imana fataaweeda waxaa ku qoran qofka sita maradaas hadduu og yahay hadduusan ogayn male dembi laakiin hadduu og yahay in saliib ku yaallo muslim maahane waa gaal qofkaas maxaa yaele qof muslima ma dhici karto allah ilaah ahaa inuu sitaa miyay dhici karto qof muslim say ku dhacay marka war ha laga fiirsado funaanadaha carruurta loo gadaa dhallinyaro ka fiirsada waxaad sitaan war ilaahay ka baq marka sanamyaalka dhammaan masawirada waa xaaraan qofaa soo qoraa geed hal nirig nuugaydo waxaas xaaraan wey lagama ganacsan karo ma bannaano derbida laguma dheji karo laguma sawiri karo wixii laakiin dhulka la dhigaayo sawirkoodu dhib male wixii dhulka la dhiga cagta lagula istaagayo ihaano wey fitna looga cabsana culamada waxay hahdaan kaasu dhib male cagta lagula soconaa laakiin guriga korkiisa derbidiisa sawir laguma dheji karo malaaigtu sooma gashu yihi nabigu sal allahu calay wasalam gurigama sawirku ku jiro waxay yidhahdeen culummadu sanab waa xaaraan lama gabi karo soo lama dhihin maxaa sanabka loo xarimay beeciisa waxaa loo xarimay diintuu fasaadina soo maaha dhammaan wixii diinka fasaadina beecoodu waa xaaraan sida kutubaha sixirka ka hadla sida kutubaha shirkiga bannayna sida kutubaha bidcada dadka ugu yeera dhammaan kutubtaas beecoodu waa xaaraan kutubta wax fasahaadinayda beecoodu waa xaran ma bannaan in la gado faqiila waxaa la yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo ara'ayta bal ka waran shuxuuma almaytati baktida xayrteeda baruurta ayr baktida neefka baktiga ah baruurtiisa ama xayrtiisa fa innahaa xayrtaas yudlaa waxaa la marmariyaa bihaa xayrta asufunu doomaha iyo maraakiibtaa laga mariyaa korka si biyuhu uga sid badaan ayaa loo mariya oon biyuhu alwaaxa u qoyin wa yudhanu bihaa waxaa lagu subkaa aljuluudu maqaarada wa yastasbixu biha naasu dadkuna waa shitaano shumac ahaan xayrtiiyo shumac laga samaynaa markaasaa la iftiinsadaaoo shumac ahaan loo shitaa wa yastasbixu biha naasu dadku way shitaan faqaala nabig wuxu uhi laa huwa beecu xaraam waa xaraam macnaha nacfiyay xayrtu leedahaye ka waran ma la gadi karaa xayrta baktiga maya beecu waa xaaraan nacfiga xaaraama maaha nacfigaas yarkaaho doon korka laga mariyay dhib male ka marso haddaa rabto laakiin beecu waa xaaraan laa huwa beeca u celi ibnulmulaqimku siduu yidhi uma qaala rasuululaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fiiriya marka shay markii la xarimo lama xeeladaystee waa laga haraa fiiriya hadalka nabiga uma qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sal اlahu alيه waslm cinda daalika intaas agteeda qaatala allahu lyahuud yahuudna calad allaha ku rido yahuudda waa la lacnadaa kirishtaanka waa la lacnadaa nabigaa nacaladi jiray naclad allaha ku ride qaatala allahu lyahuuda yahuud nacalad allaha ku rido maxaa dhacay dembigay sameeyeen fiiriya nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam in allah allah lamaa xarama markuu ka xaaraamtinimeeyey calayhim korkooda shuxuumahaa xoolihii nimcoolaydaha geelii arigii oo kale nimcoolaydii baruurteedii marka alla ka xarimay jamaluhu waa shiileen waa dhalaaliyeen baruurtii waa shiileen uma baacuuhu subagiiyay gadeen faakaluu amanu lacagtii cuneen waxay idhahdeen dad cuna oo baruurtu xalaaltaan ka gadayna anagu lacagtan cunayna jamaluu ey adaabuhu waa dhalaaliyeen marka shay markii alla xarimo beeciisuna waa xaaraan mideeda kale shay marka sharcigu xarimo lama xeeladaysto ee waa laga haraa shay sharcigu xarimay lama xeeladaysto waa laga haraa yahuuddaa xeeladaysan jirtay wixii laga xarimo marka haddii wixii yahuudda lagu nacladay annagu aan samayno ma badbaadaynaa maya ayaga qabiil alla kuma nacin dembigaana alla ku nac cuquubadiio kale aan mudanayna allahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وsلم وbaarك عlى نaبيina mحamed